faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka ron warka habeenabee raadiyaha cadaado qodobada warka habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn dowladda britain oo taageero dheeraad ah siinaysa milatariga soomaaliya soomaaliya oo laga xusayo maalinka caalamiga ah ee masuqmaasuqa faafaahin dhor oo ka soo baxaysa tali ku-xigeenka ciidamada booliska dhowaan la geeyay magaalada baydhabo oo la dilay al-shabaab oo baneeyay salagyo ay ku lahaayeen qaybo ka mida gobolka muduga ciidamo lagu qarxiya dulaadka magaalada muqdisho iyo faahfaahin dhardo ka soo baxaysa doonisida hub oo lagu qabtay ee meel ka baxsan xeebaha waddanka soomaaliya faahfaahin dhardo ka soo baxaysa ganacsiga goorro lagu dilay dulaadka magaalada muqdisho hay-adda nabadsuudda war ka soo saartay howlgal laga fuliyo dulaadka degmada balcad ee shabeellaha dhexe warar kalduuna ka soo baxaya khilaaf soo kala dhexgalay gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo ku-xigeenkiisa agaasimaha guud ee idaacadda daljir oo iskuday dil ka badbaaday raila odinga oo beesha caalamka ugu baaqay inay aqoonsadaan maamulka somalilan faahfaahin dhardo ka soo baxaysa askar lagu dilay isgoyska balagsiya ee magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo fariin u diray shacabka soomaaliyed meel kasta ay ku sugan yihiin warar kalduwan oo ka soo baxaya qarax ka dhacay laamuhu iyo dowladda kenya oo faahfaahin ka bixisa qaraxaasi wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga amray in la toogto al-shabaabka lagu qabto howlgalada ay sameeyaan ciidamada xoogga dalka xerliyaha guud ee soomaaliya axmed caladaar oo sheegay in caqabad ay kala kulmaan madaxda dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed aqbaaradka caalamka warka habeenimo aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn dowladda shiina oo hanjabad xoog leh u dartay waddanka kanada intaas waxa hayan qodobada ugu door korana warka habeenimo raadiyo hadaado goorna u diyaargarooba warkaas oo intaasi ka faahfaahsana
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waabanimo axada isniin ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bishay labayo tobnaad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa dhegaysateen qodobada ugu doorkaran warka habeenimo ee raadiyaha cadaado warkan habeen waxaa soo saaray mahad nuur axmed cumar axmed raac cumar saxiife ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaa in la socodsiin doona ee kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsana dowladda waddanka britain ayaa waxay taageero milatari oo dheerada haysiinaysaa milatariga soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali maxamed oo loo yaqaano amar dambe ayaa xafiiskiisa maanta wuxuu ku qaabilay mas-uuliyiin ka socotay safaaradda dowladda britain ee soomaaliya ay ku leedahay xasan cali maxamed amar dambe ayaa mas-uuliyiintan kala hadlay koruqaayista shaqaalaha wasaaradda iyo saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed mas-uuliyiintan ka socotay safaaradda u k ee soomaaliya ayaa wasiirka difaaca dalka soomaaliya usoo bandhigay aragti ku aadan muhiimadda ay leedahay ka hortaga askaraynta carruurta iyagoona ballan qaaday in tobabar hor leh loo qaadayo aqoonta saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ay ka bixi doonaan dowladda britain ayaa ka mid ah wadamada taageera soomaaliya dhinacyada ammaanka dhaqaalaha dibudhiska iyo horumarinta hanaanka dowliga ah ee dalka soomaaliya faahfaahin dheer ayaa kasoo baxaysa dil maanta loo geystay taliya ku-xeenka ciidamada booliska ee dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay geysay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxay sheegayaan in goor ay israaseen dhex martay ciidankii baydhabo dowladda federaalk soomaaliya ay geysay wararka ayaa waxay sheegayaan in israasaarintaas uu ku dhintay taliya ku-xeenka ciidamada booliska ee dhowaan la geeyay magaalada baydhabo kuwaasoo joogitaankeedu muran badan uu ka taagnaa si rasmi a looma ogaao wax iskudhacyadan sababay ha yeeshee mas-uuliyiin ayaa waxay xaqiijiyey in geerida taliya ku-xigeenka ciidamada booliska ee dhowaan loo qaaday magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka koonfur galbeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dalka norway u fadhi doona soomaaliya elmne bortogin danjira elmgan bortogin ayaa wuxuu sheegay inay sii laba jibaari doonto adkeynta xiriirka wanaagsan u dhexeeya soomaaliya iyo norway wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad oo goobjoog ka ahaa munaasabadu madaxweynaha warqadaha ka gudoomay safiirka dalka norwed ayaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo wuxuu maanta xafiiskiisa warqadaha aqoonsiga dajirnimo uga gudoomay safiirka cusub ee dalka norwed gabadha la yidhaahdo elbjan botogin madaxweynaha iyo safiirka waxay ka wada hadleen sidii xiriirka wanaagsan soomaaliya norwed loo sii xoojin lahaa ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadaado ururka al-shabaab ayaa waxay baneeyeen saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen qaybo ka mida gobolka muduga wararka ka imaanaya qaybo ka mida gobolka muduga ayaa waxay sheegayeen in al-shabaab ay faaruujiyeen deegaano hor leh oo ku yaala gobolkaasi deegaanada al-shabaab ay baneeyeen ayaa waxaa ka mid ahaa gabilxun gabdhaale cadaley oo halkaasi saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen al-shabaab waxaana la sheegay in al-shabaab ay u ruqaansideen tuulayn hoostaga degmada xar dheere ee gobolka mudug xildhibaan cabdiraxmaan barake qabo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxuu shaacu ka qaaday in al-shabaab ay baneeyeen fadhisimo ugu waaweynaa ay ku lahaayeen qaybo ka mida gobolka mudug dalasgu weyna ayuu ku sheegay in xildhibaanku uu ku yaalay deegaanka cadale ee gobolka mudug xildhibaankan ayaa waxauu sheegay in sababta uga bixin al-shabaab deegaanada ka tirsan gobolka mudug ayaa waxauu ku sheegay inay tahay kadib markii ay kordheen diyaaradaha maraykanka ee duqeymaha ka fulinaya qaybo ka mida gobolkaasi muduga faahfaahin dheerada ayaa kasoo baxaysa ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo lagu qarxiyay duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa gaari ay saarnayn waxaa lagu qarxiyay meel u dhow deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa minada nooca lka lagu aaso ayaa waxauu ka dhacay deegaanka jaamacadda shabeelle ee u dhow weydow ee duleedka magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta raadiyo hadaada waxay u sheegeen inay ku dhaawacmeen saddex askari oo gaarigaasi saarnaa sidoo kalena ay khasaare dhaawacyo ah soo gaareen dad shacab ah oo halkaasi ku agdhowaa waddadan ka baxda magaalada muqdisho ee gasha afgooya ayaa sidoo kale markasta waxaa lagu qarxiyaa ciidamada iyo mas-uuliyiinta kale ee isticmaasha waddadaasi doonisida hub ayaa waxaa lagu qabtay meel ka baxsan xeebaha wadanka soomaaliya ciidanka badda ee dalka hindiya ee qaybta ka ah howlgalka la dagaalanka barcabadeeda ee ka qowleysata badaha soomaaliya waxay sheegeen inay fuliyeen howlgal ay kusoo qabteen dooni hub waday oo maraysay gacanka cadmeed saraakiil ka tirsan ciidanka la socodka markabka la dagaalanka ee sumayna oo la hadla wakaalada wararka brestars of hindiya ayaa waxauu sheegay inay fuliyeen howlgal deg deg ah kuna soo qabteen dooni ay saarnaayeen afar qori oo kafadhisma ah iyo hal qori oo nuuca boobaha fudud ah howlgalkan ayaa wuxuu ka dhacay meel mayl ka baxsan xeebaha soomaaliya kuna dhow jasiirada sokoralan ee dalka yaban saraakiishan ayaa waxay sheegeen in dowladana ay sii daayeen kadib markii hubkaasi laga qaaday si looga hortago inuu isticmaalaan fala la xiriira howlgallada barcabadeeda ee ka wadaan xeebaha wadanka soomaaliya faahfaahin dharada ayaa kasoo baxaysa ganacsada maanta lagu dilay magaalada muqdisho kooxo hubaysan ayaa maantay magaalada muqdisho waxay ku dileen nin la sheegay inuu ahaa ganacsada iyagoon dilka kadib halkaas isaga baxsaday ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan afrax oo loo yaqaana cabdi bifane waxaana dadkii dilkaasi geystee ay ugu tageen hoygiisa oo ku yaala gaarka ex control afgooye ee magaalada muqdisho qaar ka mid a heladaasi ayaa warbaahinta raadiyo hadaada waxay u sheegeen xilli uu ka soo baxaya gurigiisa rag hubaysan ay rasaasiyeen islamarkaana dilka kadib ay qaateen gaari barow ah uu watay waxaan rasaasa lagu furay uu ku dhaawacmay gabar u dhalay oo gaarigaasi saarneed cabdifataax afrax oo loo yaqaana cabdi bifane ayaa sidoo kale heladiisa waxay sheegeen inuu ahaa ganacsi soo dejiya gabarida hayeeshe aysan garan karin sababta loo dilay iyo dadka ka dambeeya dilkiisa ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya ayaa tagay goobta dilka uu ka dhacay walo dadkii dilkaasi geystay ay ku baxsadeen gaariga uu lahaa ganacsadaha lagu dilay magaalada muqdisho hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa war ka soo saartay howlgal laga fuliyey duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe war ka soo baxay hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal laga fuliyey deegaano duleedka ka ah degmada balcad ee shabeellaha dhexe lagu dilay xubno sare oo ka tirsan al-shabaab qoraal lasoo dhigay bartay hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee kuliyada twitterka ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan laga fuliyey deegaanada basra ee duleedka galbeed ka xiga degmada balcad ee shabeellaha dhexe islamarkaana lagu dilay lix xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kale gacanta lagu dhigay sargaalkii hogaaminayay howlgalka ciidamada amniga fuliya deegaanka basire ayaa lagu dilay lix xubnood oo al-shabaab ah xubintii madaxa ka ahana waa soo qabanay sidoo kale hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxay sheegtay in xubnaha la beegsaday ay qorshinayeen inay weerar ka geystaan magaalada caasimada ah ee muqdisho walow aysan soo bandhigin magacyada dadka xubnaha la dilay iyo kan lasoo qabtay intaba marka laga soo tago warka kasoo baxay hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa warar ay helaysa warbaahinta raadiyo hadaada waxa ay sheegayaan in howlgalkaasi uu qayb u ka ahaa duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaarada dagaal xalay ka fuliyeen deegaanka basira ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe khilaaf cusub ayaa soo kala dhexgalay gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo ku-xigeenkiisa waxaa haatan soo shaacbaxay khilaaf cusub oo soo kala dhexgalay gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka cabdikariin maxamuud taakooy gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka oo dhowaan warbaahinta la hadla ayaa wuxuu sheegay in gudoomiyaha gobolka hiiraan uu ka horyimid nidaamka dowliga ah islamarkaana uu yahay kalgistas ha yeeshee waxaa arrintaasi beeniyey gudoomiyaha gobolka hiiraan gudoomiyaha dabagad oo la hadla warbaahinta ayaa waxauu sheegay inuusan la socon khilaafka ka dhexeeya ku-xigeenkiisa wuxuuna ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ah ee gobolka hiiraan cabdikariim maxamuud taakooy dowladnimo kala dambeyn iyo xukun ayay leedahay aniga wixii hiiraan ka jira aniga ayaa madax u ah haddii aan ceel ku shubayo iyo haddii aan janno gelinayo aniga ayaa layga dambeeyaa balse hadda idaacad uga hadli maayo balse dowladnimada ayaa tallaabo uga qaadi doonaa ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka hiiraan khilaafka la sheegay inuu ka dhexeeya gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa la sheegay inuu salka uu ku hayo arrimo la xiriira hay-adaha amniga gobolka hiiraan waloo gudoomiyaha gobolka hiiraan uu sheegay in wax kasta asaga looga dambeynayo halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahartisa raila odinga ayaa beesha caalamka wuxuu ku baaqay inay aqoonsadaan somalilan ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda kenya raila odinga oo haatan madax u ah ayuda u qaabilsan horumarinta adeegyada asaasiga ah ayaa waxaa la sheegay inuu kulan qarsoodi ah la yeeshay wafdi ka socda maamulka somalilan oo ka qayb galayay shugano looga hadlaya maalgashiga somalilan ka dhacaya magaalada nairobi ee dalka kenya warar hoose ayaa waxay sheegayaan inkastoo raila odinga uu ka qayb gelin shirkaasi haddana waxa uu kulan qarsoodi ah la yeeshay madaxda wafdiga somalilan ee ka qayb galayay shirkaasi wuxuuna cod qarsoon uu ku sheegay in beesha caalamka ay aqoonsan doonto maamulka somalilan raila odinga wuxuu dadaal ugu jiraa sidii dowladda kenya u aqoonsan lahayd maamulka somalilan dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale magacaabista raila odinga ee xilka ayuuda waxaa aad u soo dhoweeyey saraakiisha maamulka somalilan oo iyagu u arka fursad magacaabista balse erga ayuuda ma ahan siyaasi keliya ee ay maamulayaasha somalilan ay ku xisaabtamayaan waxaa kaloo ka mid yahay saasiyiinta sare ee qaaradda afrika oo horey ugu baaqay dowladooda in ay aqoonsan doonaan maamulka somalilan oo ay ku tilmaameen inuu maamulkaasi ka qayb qaadan doono degenaanshaha gobolka bishii agosto sanadkii raila odinga wuxuu beesha caalamka ugu baaqay in somalilan u aqoonsan doonaan waddan madaxa bannaan wasiirka ganacsiga kenya reyda ogbenja ayaa isna waxa uu horey u saxiixay sida kenya u ictiraafi lahayd maamulka somalilan beter meyan oo horey u ahaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaasha gobolada wuxuu aad u ololeeyaa sidai beesha caalamka u aqoonsan lahayd maamulka somalilan oo isku arkay inay ka go-aan soomaaliya inteeda kale dhinaca kale madaxda guud ee maamulka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kenya abo mejan oo la hadla wargeeska nation ayaa waxauu sheegay inaysan dowladda kenya weli cosi rasmi ah ka helin aqoonsiga somalilan wuxuuna hoosta ka xariiqay in tartanka ururka midooda afrika uu xushminayo midnimada iyo qarnimada dowladda xubnaha ka ah ururka ayuda waxaan xushmaynaynaa in soomaaliya ay tahay dowlad federaal ah iyo daris wanaag oo loo baahan yahay in howlgal kula jira gacanta si soomaaliya looga dhiso nidaamka federaalka midaysan oo nabad iyo barwaaqo ah ayuu yidhi mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda waddanka kenya faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa askar goorro lagu dilay isgoyska balagsiya ee magaalada muqdisho koox hubaysan ayaa goorro waxay xaafadda balagsiya degmada hodani ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dad ku sugan xaafadda balagsiya ayaa warbaahinta raadiyo hadaada waxay u sheegeen in rag hubaysan bastoolada ay toogteen laba askari oo ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya kadibna halkaas isaga baxsadeen wararka qaar aan kelina halkaasi ayaa waxay sheegayaan in raggii dilkaas geystay horey usii qaateen laba qori oo akifodhesaman ahaa oo ay wateen askarta lagu dilay isgoyska balagsi ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa goorrow tagay goobta dilka uu ka dhacay waxaana haatan halkaas ay ka wadaan baaritaano lagu baadagoobayo dadkii dilka u geystay askarta ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya halkaa warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo hadaado efmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahartisa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaas xilaqaan ee dowladda federaalka soomaaliya ay wado maad nuure axmed ayaa warbixinta warkaasi soo koobaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inay dadka soomaaliyeed looga baahan yahay inay dalkooda iyagoo ay dhistaan islamarkaana aysan ku tashan gacmo shisheeye waxa uu sheegay in aan laga sugayn gacmo shisheeye iyo dhaqaalo shisheeye ha yeeshee ay shacabka soomaaliyeed ay ku tashanayaan xoogooda iyo maalkooda cid weliba oo ka qayb qaadatay dhismaha dalka waan u mahad celinaynaa ayaan isku tashanayno oo si xilqaana waxaana noo bilaaba doona dhismaha dalkeenna ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya isagoo sii hadlaya ayuu sheegay inay dadka soomaaliyeed ay dalkan gacmahooda ku burburiyaan ha yeeshee laga doonaya inay gacmahooda ku dhistaan dalkooda waxaan rabaa inaan mahadceliyo cid walba oo ka qayb gasha oo ku bixisa maalkooda ugu horeeyaan ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo qeyb ka ah dhismaha dibidhiska dalkiis fakarkan isxilqaan wuxuu ka bilaabay dalkan waa duminay gacmaheenan ku duminay siduu wasiirka sheegay waa dhisaaya waa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaan aan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa dhaqaalahana inta dalkeenu saanu burbursan yahay mise annagaas ku tashanna annagaas xilqaanna fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweynaa aan u bilaabnay shaqada tiyaatarka haddana haddii ilaah yidhahdaan ku xijirayno laabeeriga haddii eedda yidhaahdo iyo meelo badan oo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jida iyo cisbitaallo iyo iskuullo haddii ilaah yidhaahdo aan ku dhisanayno markeennaga maalkeenna aan isku dhishanayno wamaasi yahay mahad nuure axmed warka habeenimo raadiyo xadaado ayaad dhegaysanaysaan faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay laamuhu wargeyska the daily nation ka soo baxa dalka kenya ayaa waxaa qoray in saddex qof oo si xun u dhaawacmeen qaraxaasi kadib markii ay mina la kacday gaari xamul ah ay la socdeen agaasimaha howlgalka dhulka kaymaha ee booni kanyeri ayaa wuxuu ku idahiyey in dagalaamayaasha al-shabaab ay ka dameeyeen qaraxaasi oo ka dhacay meel u dhow degmada nakuri waxa uu intaas ku daray in dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ay kala hayeen laba darwal iyo kirishboy kuwaas oo xixnad xamuul ah ka soo qaaday degmada nakuuya u wadayna degmada kale ee hindi oo ka tirsan gobolka laamu ee dalka kenya dhinaca kale kooxo hubaysan ayaa waxaa la sheegay inay dileen nin ilaalo u ahaa kaalashidaalo ku taala magaalada mandheera ee gobolka qoyi bari ee dalkaasi kenya weerarkan ka dhacay habeenimada jimcaha ayaa waxaa la sheegay in dablada ay dhaceen qasnada kalintaasi oo ay ka qaateen lacag dhan toddoba boqol oo kun oo shilinka kenya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa maanta wax amar ay ku bixiyaan in la toogto shabaabka lagu soo qabto howlgallada ay sameeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mahad nuure axmed ayaa mar kale soo koobaya warbixinta warkaasi wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa maantay go'aamiyey inay xilligan wixii ka dambeeya aan xabsiga la gey doonin xubnaha ka tirsan al-shabaab ee lasoo qabto taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeya gaas daahir aadan cilmi indho qarsho oo warbaahinta kula hadlaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhowr mare al-shabaab ay fariin iyo digniin isugu jiro ay u direen ha yeeshee arrintaasi ay ka biyadiideen waxa uu sheegay inay hadda wixii ka dambeeya aan la ogolaan doonin in al-shabaab ka tirsan uu qof dilo ama dhaawaco kadibna xabsi la geeyo ha yeeshee goobtii lagu arka lagu dili doono waxaan rabaa inaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya kula dardaarmo oo maxaan ku idhahdaa waa ognahay qofka soomaaliga ah ee annagu aan ka mid nahay dilka nin kaloo soomaaliya wax sahlan naguma aha annaga iyaga la mid ma nihin dhaqanka ay ku dhaqmaan lama dhaqanno wax badan baa naxariis noogu jiraan naxariista nooga muuqataad aragtaan waa kuwa xabsiyada ka buuxa al-shabaabba xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay oo hataa weliba ninkii uu dilay dhiig ka socdaa inta soo qabanaan xabsi geyna waxaa u malaynaya in hadda marxaladda la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo oo asagu u dareemo maxaa yeele asagu diidan yahay soomaalinimadii wanaagii horumarkii ummadda soomaaliyeed hadduu isagu diiday in la taabsiiyo marka dhibtu xanuunku dhibtay leedahay dhaawacu dhibtuu leeyahay geeridu dhibtale in la taabsiiyo laga maarmaana waxaana dhammaan xoog dalka soomaaliyeed ku amraya naxariista aan micnadana in laga baxo inaan u soo jeesano inaan isku daafacno tusno al-shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin inaan tusno maxaa yeelay wax badan baan rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan wax kasta waxaan ku fakarayna war ma layn karno wiilasheenna war wiilasheenna yara la habaabi ma layn karno laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen ee khasab baa waxay nugu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen waa ku khasbannahay nasib ayagaa nugu khasbay annaga ma aanan rabin ma rabin nin soomaali inaan dilno laakiin khasab baan ku noqonay marka inaan dilno ninka soomaaliga ah ee ummadda soomaalida kasoo horjeeda khasab bay noqotay khasab bay noqotay waana sufulinaynaa waxaana ballan qaadaynaa si adag aad iyo aad gacan adag inaan ku qaban doono haddii wax ka dambeeya marka ayagana ha u diyaar garoobeen naxariis way naga dhammaatay taliyaha ayaa soo hadal qaaday in dad ay horey u dhaawaceen al-shabaab inay weli isbitaalada muqdisho qaarkood ay ku jiraan markaana ay raggii dhaawacay xabsiyada ay ku xiran yihiin magaalada muqdisho waa mahadsan yahay saaxiibka imaan nuruur axmedda warkaas soo koobaya halkaa warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadaado xeerdhalaalyaha guud ee qaranka soomaaliya doctor axmed cali daar ayaa wuxuu sheegay in caqabad xoog leh ay kala kulmaan madaxda dowladda federaalka iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya xeeraalyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daar ayaa wuxuu sheegay in bishii hore ay xeeraalinta gudbisay afar kees oo la xiriira musuqmaasuq inta badanna ay ku guulaysteen waxa uu sheegay inay jiraan caqabado fara badan oo ay kala kulmeen intii hawshaas kiiska musuqmaasuq ah ay ku jireen dad ay ka mid yihiin madaxda dowladda federaalk soomaaliya bishii hore xafiiska iyo xamti dhowrka oo wada jira waxay gudbiyeen ilaa afar kays oo corruption ayay maxkamad geeyeen afartin way ku guulaysteen xukun baa ku dhacay waa bilow laakiin afartaa kays intaan gacanta ku haynay challengesku xadku ka baxsanaa runtii waa dhimbil dab ah adoo gacanta ku haya wuxuu bresharku ka imaanayaa shacabka oo dacaayad iyo been iyo waxaan jirin iyo qofkaasi qabiil baa loo eryanayaa iyo qofkaas waxaa loo haystaa muxuu ahaa ii sheegay hebelay col ahaayeen iyo laleeyahay waa shacab haddaad baraha bulshada fiirtid waa madaxdii qaranka oo kula dagaal waa waa xildhibaanadii meel laga galaan dhawaa kun markaan sheegno garsoor waxaan laga corruption lagula dagaalami karin perceptionkan ay mujtamacu qabaan oo ah in laga bedel u baahan sidaa darteed waxaan codsanaynaa in wacyigelin badan oo oo mujtamaca xaggiisa ah iyo mas-uuliyiintaba noocay doonaanba ha noqdaan inay arrintaas ka qayb qaataan oo runtii aan meel uga soo wada jeysano haddii la rabo ay ficil naga tahay dhab naga tahay inaan corruptionka aan la dagaalanno khaladaad waa la arkayaa marka hawshaa la wado maxaa yeelay waa howlo nagu cusub marka khaladaadka iyo turanturooyinkaasi way saxmayaan day by day yani si gradually ah ayay u saxmi doonaan haddii aan la idmo dowladda federaalk soomaaliya ayaa kol hore mas-uuliin xirtay idinla xirta musuqmaasiq halka kuwo kalena la xukumayaa halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadaado goorra wax dhagaysan doontaan akhbaadka caalamka ah balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaan akhbaaradka caalamka dowladda wadanka shiinaha ayaa waxay jabad xoog leh u dirtay dowladda wadanka kanada dowladda wadanka shiinaha ayaa waxay digniin u dartay kanada taas oo ku aadan in cawaaqab xun ay kala kulmi doonto haddii aysan sii dayay gabadha madaxda ka ah shirkadda hawasa shiinaha ayaa sidoo kale wuxuu aad u cambaariyey tallaabada dowladda kanada ay ku xirtay muwaadiniinta shiinaha wuxuuna ku tilmaamay sharci darro iyo waxaysan dowladda shiinuhu aqbali karin sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda shiinaha dowladda kanada waxay la kulmi doontaa cawaaqib daran haddii aysan sii dayin gabadha shiinaha u dhalatay ee madaxda ka ah shirkadda hawalisa iyo ugu dambeyn madaxweyne donald trump ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha aqalka cad jono kelin uu xilka uu ka degayo dabiiqada bisha soo socota madaxweynaha ayaa warbaahinta wuxuu u sheegay in ciddii bedeli lahayd keliya oo go-aan ka gaari doono maalmaha soo socda john kelin oo ahaa jenaraal horey uga tirsanaa ciidamada maraasinka ayaa mar waxa uu ahaa xogyaha amniga gudaha maamulka trump madaxweyne trump ayaa ku tilmaamay kelin inuu yahay nin cad wanaagsana bishii aanu soo dhaafnay wakaalada wararka reuters ayaa ilowlaadyo xaafiiska madaxweyne ku-xigeenka meg bensi kasoo xigatay in laga yaabo in xilka madaxa shaqalaha aqalka cad loo dhiibo nekanyeya nekanheya ayaa iminka ah madaxa shaqalaha xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maraykanka meg bensi sabdida madaxweyne donald trump ayaa sidoo kale shaaciyey in madaxa caafimaadka maraykanka johnny abejen uu howlgab uu noqon doono wuxuu bartiisa twitterka uu kasoo qoray in jenaraal meki henigen uu bedeli doono jenaraal bonfan tan iyo markii xilka uu qabtay madaxweyne donald trump labaataniyo qof ayaa iska casishay xilkii ay ka hayeen aqalka cad ee wadanka maraykanka guud ahaan iyo gab ahaanba dhegaystayaal intaasaan jeclaan kusoo gabagabayay warka habeen oo caawa si toosa aan kaga imaan raadiyo hadaado warkan habeen waxaa soo saara mahad nuure axmed cumar axmed raax cumar saxeefe ayaa farsamaynayay xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinayay cidda warka uu socdo asagoo maqlaya qoraal sababro wata waxay dib uga baarbaraan karaan bejka internet aan ku leenahay www radiocdada com intaan warkaan warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu